isla khadka taleefonka degmada ceegaag waxaan goorwayd kula xiriiray doctor cabdirashiid maxamuud cali saxar oo ka mid a waftigaasi maanta soo gaaray magaalada ceegaag gudoomiye maxaad waxaad faahfaahin naga siisaa ujeedada safarka inaad ku timaadeen ceegaag doctore
waxay ahayd ujeedada waxay ahayd si aan u indheydheyno una una gudbino wax alaala wixii nooga baahan yahay baahida xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada waxaa ila socday muxuu ahaa agaasimaha waxaa ila socday gudoomiyaha guddoonka waxbarashada gobolka sool ma garatay si gudoomiyaha waay gobolka gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka sool iyo anigoo ah doctor cabdirashiid maxamuud cali agaasimaha guud ee manala sababta waxay ahayd inaan indhendeyno bal baahida caafimaad iyo baahida waxbarasho ee ka jira degmada ceegaad halkaas waanu ka tiray wakti goorloweyd muddo laga joogo laba saddex bilood laga furay m c s i isbitaaliyada dibadda markaan aanu keenay daawo ku fillayd muddo saddex bilooda kadib waxaanu ni si aan u eegnay daawooyinkii hore aanu keennay sida loo isticmaalay dadku si uga faa'iidaysteen iyo inayna ka faa'iidaysan haddeerna waxaanu keennay daawooyin kale oo kuwii oo kalaa oo ku filan daryeelka caafimaadka degmada
agaasime doctor cabdirashiid daawadan ma hay-adda manhal baa ku deeqday mase cisbitaalka laasaanada ka soo qaadeen mase hay-ado kalea ku deeqay beligeysyaasha u sharax
waxaa ku deeqay daawadan qaybta b f c ka gobolka sool ayaa kusoo deeqday anana waxaan kusoo daray qeyb kamida oo tabaruca ayaa jirtay anana aniguna shaksiyan waxaan kusoo tabarucay waktiga qaaliga ah iyo naftayda inaan qoofka hulo aan timaado iyo baabuurka baabuurka aniga iyo gudoomiyaha doctor cabdirashiidow agaasima hay-adda manhal ee gobolka sool baa tahay daawooyinkii hore iyo warbixintii hore maxay kuu sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ceegaa markii aad maanta tagtay maxay kuu sheegeen daawadii ma si hore u baxa si fi- si fiican ba u baxday lagu talagalay mase qaab kalea loo isticmaalay
intaasi dadku si fiican ayay uga faa'iidaysan daawada waxaa ka faa'iidaysan dad aan ka yarayn saddex saddex bilood bukaan aan ka yarayn tiradooda ka yarayn dhowr kun oo qof dadkaas oo ka cabanayay sida cudurada dhiig la-aanta pneumoniada malaariyada tyforka shanka nafaqadarada infectionka ku dhaca respiratory tract infectionka iyo wixii lamida oo isu hooyo iyo dhalaan
doctore maanta la markaad tagtay ceegaag wax bukaan adigu ma qaabishay intii aad joogtay dhakhtarka waa tagtay maxaadse ku aragtay
waxaan ka aragnay waxaan aad ugu farxay inaan mid meeshii iyada oo aan shaqaynayn ka tagnay iyadoo goob shaqaynaysa oo dadkii ay sugayaan aan u tagnay kadibna aanu da- aan waktiga rajaanaysa inaan eego bukaan ugu yaraan labaatan iyo xoogaa qof ah ma garatay doctore waan fahmay doctore inta badan cisbitaalada deegaanada ka furan ama gobolada soo sanagacaynba ama soomaaliduba inta badan daawo la-aan ayay u xidhmaan qorshahayga adiga mar haddaad tahay agaasimihii hay-adda malhal horta inaad daa- daawooyin keentay degmada ceegaag iyo cisbitaalkaaba maxaa idiin qorshaysan inaad ka qabataan
insha allah biidnillahi kariim waktiyada soo socdaa waxaan isku dayna hadda sida muxuu ahaa ceegaha oo sida xaqiiqiyan meel la eego ay tahay degmo anigu waan kasoo jeeda asaliyan oo ay degan yihiin ehelkayga dabana waxaan aada iyo aada isugu taxallujinaynaa inaan si toban tiriya waktigaygan ugu huro wixii daawo ee caawinaa meel ala meesha uga heli karo inaan keeno maha ceegaha kuna waxay noogu jirta qorshaha inaan nimaadno buuhadle wilwid muxuu ahaa xudun taleex sarmaanyo iyo booxamay waktiyada soo socda saas ayaa sadarka noogu daran waan doonayna inaanu ka horgelno dhibaatada caafimaad oo qofka qalka meeshu baabuur soo saacaya waa sacaada lama daro waana boosaaso in loogu tago beebtiisa iyo bu iyo rugtiisa halkaas in lagu siiyo daryeelka caafimaad ay u baahan yahay ma